tana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka wada timi bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wbarakaatu maalin wanaagsan dhammaantiinba nabad kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada oo xilligan oo kale aad ka maqashaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subax arbacaa taariikhduna waxa ay ku beegan tahay kowda bisha labaad sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka barnaamijka faaqidaada wararka hadduu ilaah yidhaahdo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona guddiga doorashooyinka baarlamaanka oo u xil saaray doorashada madaxtinimo ee soomaaliya oo shalay goobjoog ka noqon rabay halka ay ku doodayaan musharaxiinta ayaa waxa ay soo saareen in doodaasi gebi ahaanba ay baaqatay oo aan la qaban doonin iyadoo taa beddelkeedana soo saaray in musharax waliba uu iska soo duubo cod shan daqiiqo ah oo uga hadlayo waxyaabaha uu qabanayo haddiiba uu ku guuleysto xilka madaxtinimo ee soomaaliya iyadoo guddigu sidoo kale ay sheegeen in maalmaha soo aadan baarlamaanku ay khudbado ka horjeedin doonaan afar iyo labaatanka musharax ee u taagan xilka madaxtinimo ee soomaaliya haddaba barnaamijkan dhegeystayaal idinkugu soo gudbin doonaa waxaad kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan tuulo hoos tagta qandala waxaa lagu arkay saaka ilaa iyo saddex ruux meydkooda kuwa oo la gowracay waxaana loo malaynayaa inay yihiin dadkii dhowaan lagu afduubtay dhankaasi qandala oo ciidan ka tirsan puntland ay ku jireen haddaba barnaamijka dhegeystayaal iyana aad ku maqli doontaan abaarta ka jirta gobolka baayna waxa ay sababtay in cudurro ay dadka ay ku dhacaan oo shuumbiyoodka uu ka mid yaho qaarkood dadka abaarta dhibaatada ay ku haysa ay u geeriyoodaan haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa sidoo kale ku maqli doontaan iyo wararkii ugu waaweynaa caalamka hogaamiyeyaashii horyaalka wadanka ingiriiska chelsea xalam iyaa laga guulaystay mise way guulaysatay barnaamijkaad ku maqli doontaan leyla cabdiraxmaan weeye dhanka farsamadu anigana waa cabdirasaaq maxamed faarax shiino waa mar kale iyo faaqidaadda wararka
Thank you. فساد كبحان حولها ومدها تشييد حكمي قرشات قبحان حولها ومدها تشييد ليلان عسيلو نجري حمالو ويبتان نبتان نبتان عبيد قوة فيه ليلان عسيلو نجري حمالو ويبتان نبتان نبتان عبيد قوة فيه أجرح الروس كذا أجرح الروس كذا عدالة حب كنغور أجرح الروس كذا أجرح الروس كذا عدالة حب كنغور وحبرشد حوت كسار اللي قاعد مدح ضداي عفيسك انت تفضي صيان عيدك وحد حقن
waata dhegeystayaal heestaas wadaniga ah xil qofkiisii uu garo waxay daafur ahayd barnaamijka faaqidaada wararka barnaamijka waxaan ku bilaabi doonaa arrimaha doorasho ee soomaaliya een, waxaa meel gebagaba ah maraya een, doorashadii dee dabayaaqadii sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii soo bilowday oo markaa lagu bilaabay een, xildhibaan- doorashada xildhibaanada aqalka sare iyo aqalka hoose kuwa oo lagu soo kala doortay een, magaalo madaxeedada magaalo madaxeedka een, maamul goboleedyada ka jira dalka oo qaarkood si kumeel gaar ah ay u degan yihiin sida kismaayo baydhabo jowhar cadaado iyo weliba een, magaalada garowe een, xubno kalena waxaa lagu doortay magaalada muqdisho intaa wixii ka dambeeyey een, xildhibaanadii aqalka sare iyo aqalka hoose waxa ay soo doorteen labadii guddoon ee labadaasi aqal een, kala hogaamin lahayd oo guddiyo ayaa intii loo xil saaro oo dhanka doorashada ah bay si wanaagsan ay u qabteen doorashadii ay kusoo baxeen een, labada guddoon ee aqalka sare iyo aqalka hoose Ee, gabagabada doorashadii ugu dambeysay ayaa lagu jiraa oo ah een, eh, ruuxii noqon lahaa een, madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ee afarta sano ee soo socota guddi een, labada dhinacoo labada aqal ka socda oo loo xil saaray in doorashadaasi ay qabanqaabiyaan ayaa waxa ay qabteen een, ama ay diiwaangeliyeen ilaa iyo afar iyo labaatan musharax oo uu ku jiro madaxweynaha hadda talada haya ee xasan sheekh maxamuud iyo xubno kale oo horey xilal kala duwan uga soo qabtay dowladihii dalka soo maray shalayta waxaa la doonayay in musharaxiinta loo qabto dood ku aadan waxyaabaha ay qaban doonaan midba midka kale ayuu markaasi doonayay inuu ka horsheego waxyaabaha uu qabanayo haddii afarta sano ee soo socota loo magacaabo amaba loo doorto xilka madaxtinimo ee soomaaliya taasi waxa ay keenta marka hore in la waayo internetkii oo dalkao dhanba ka go-naa intaa kadibna dee guddigu waxa uuba ku dhawaaqay in la joojiyey doodaasi gebi ahaanteedba guddigu taa bedelkeeda waxa uu soo saaray shuruuc kale oo ku aadan in musharax waliba waa afar iyo labaatanka musharaxe oo uu soo duubo cod shan daqiiqo ah oo uga hadlayo xaaladda guud ee ku aadan waxyaabaha uu qaban doono haddii afari tan sano ee soo socota la doorto sidoo kale guddigu waxa uu soo saaray qoraal ku aadan in musharaxiinta afar iyo labaatanka ah min sideed in loo qeybin doono la doonayo inay ka hor hadlaan baarlamaanka soomaaliya hortiisa mid walibana waxqabadkiisa ayuu soo jeedin doonaa guddoomiyaha guddigaasi ahaana wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa bal sheegaya go-aanka ay gaareen guddiga
musharaxiintu weli way keeni karaan kilibkiiya iska qabteen waxa weeyaan kilibba iska qabanayaa in yaroo shan miridhu iska qabanayaa dadka soomaaliyeed buu la hadlayaa kelibkii isagoo siduu s n t v u keenayaa balantu waxay tahay waxaa weeyaan wakhti isku mid a shantaa mirir oo isku mid a in in saddex maalmood loo soo gudbiyo saddex jeer maalintii in loo soo gudbiyo waxaa kaloo ii hadhan in maalinta berri meesahan dambe la bilaabayo la bilaabayo khudbadihii loo jeedinayey baarlamaanka afar iyo labaatan weeye saddex maalmoodna weeyaan maalintiiba waa sideed alfabetical baana loo samaynaya kuwa maantana alfabetical baa loo sameeyey yaa sagaalkii noo yimi b baa ba halkaa ka soo bilaabatay halkaa waxa ugu dambeeya waxayd qofkii ugu ugu dambeeyo magaciisu ugu dambeeyo ereyga ka bilaabmaa taasina saasoo kale unbay noqonaysaa waxaan soo diri doonaa magacyadii iyo sidii loogu tala galay saddexdaa maalmood ayaan soo diri doonaa si ay ugu sii diyaargaroobaan hadalkooda iyo khudbadooda ay ugu sii diyaargaroobaan inay eegaanna weeyaan markii shuruudaha lagu xidhayaay inay keenaan inay keenaan afar boqol oo nushadood inay keenaan kobiga muxuuha hadal hadalkooda waxa inay baarlamaanka u keenaan u qaybiyaan oo markay hadlayaan dadkuna ay eegaan ayaa ayaa ayaa lagu ayaa taladu hayd
kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qabanqaabinaya doorashada madaxtinimo ee soomaaliya oo bishan sideedeeda lagu qaban doono magaalada muqdisho oo xildhibaanada labada aqal ay midkay doonaan afar iyo labaatanka musharax ee taagan ay soo dooran doonaan bishana dee maanta februaayo waa kow toddoba maalin uun ayaa dhiman
wauliyo mayra matana weeyo meel bay ka wadag idigay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa barnaamijka faaqidaada wararka ayaad weli la socotaan dhowaan gaari ka soo baxay degmada qandala ee gobolka bari ayaa wadada waxaa u galay kooxa hubaysan oo ka tirsan qolyaha argagixisada ah ee soomaaliya ka dagaalama gaar ahaan qolyo sheegtay inay xiriir la leeyihiin kooxda dhibaatada ku haysa caalamka ee la yihahda daacish wararka ka imaanaya saaka deegaanada puntland ayaa waxay sheegayaan in meydadka ilaa iyo saddex ruux oo qoorta laga jaray lagu arkay tuulo la yiraahdo karin oo u dhow degmada qandala ee gobolka bari goobjoogayaal ayaa warbaahinta qaranka waxay u sheegeen in meydadkan saddexda ruux gaaraya qoorta laga jaray lasoo dhigay wado marta tuuladan la yiraahdo karin waxaana saddexdan ruuxee qoorta ay ka jareen qolyahan argagixisada ah loo malaynayaa in ay ka tirsanaayeen dhowrkii ruux ay maalin maalmo ka hor ay kaxaysteen kadib markii ay gaari ay kala degeen waxaana ku jiray dadka la kaxaystay odayaal iyo ciidamo ka tirsan maamulka puntland ciidamada xilligaa gaariga saarnaa wax huba ay wateen ma jirto oo dharcad ayay ahaayeen dadka ku nool tuuladan la yiraahdo karin oo hoos tagta qandala ayaa cabsi xoog leh ayaa soo food saartay markii ay saaka ay kusoo tooseen meydadka saddexdan ruux ee qoorta laga jaray dadka sida silca loo dilo ama dee xaalada xun lagula kacana waxaa looga bartay qolyahan argagixisada ah ee soomaaliya ka dagaalamaya oo ciidanka qalabka sida ee soomaaliya dagaalka kula jira mas-uuliyiinta puntland oo xiriiro kala duwan aan la sameynay si aan wax uga weydiino dhacdadan xanuunka badan inay ka hadlaan ilaa iyo haddama aysan noo suuragelin
madaxow wajaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada icnohoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wadatay waa hagaag barnaamijka faaqidaada wararka ayaan weli ku guda jirnaa dhegeystayaasha iminka nagu soo biiray waxa ay nagala socdaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya goordhow waxaa idiin soo dayn doonaa tan iyo markii madaxweynaha cusub ee wadanka maraykanka donald trump oo ku dhawaaqay in shan wadan toddoba wadan oooo muslimiina oo soomaaliya ay ku jirto dadka ku nool aysan soo geli karin wadanka maraykanka kuwa aan sharciga haysanna wadanka dee laga saari doono ayaa waxaa sii kordhaya dibadbaxyada looga soo horjeeda go-aankaas xataa dee dad u dhashay wadanka maraykanka ayaaba taageersan dadka muslimiinta ah oo dhibka lagula kacayo warbixin oo deeqasoona noo soo diyaarisay ayaan idiin soo gudbin doona hase yeeshee dhinaca abaaraha ayaan markaan bal-aadayaa gobolka baay waxa uu ka mid yahay gobolada abaartu ay ka jirto haddana saa taabo sii jirtay dad ku noolaa dhinaca gobolka bakool oo abaarta iina kasoo cararay ayaa isla gobolkan bay yimid dadka qaar cuduro ayaa ku dhacay ayaa laleeyahay cuduradaasna waxaa kamid cudurka shibambiyoodka dadkaasi cudurada ku dhacay ayaaba geeri u sababaa leeyahay siraaji sheekh isxaaq ayaa qadka telefoonka ku jira gobolka baay gaar ahaan magaalada baydhaba siraaji bal soo dhow waxaad bal nooga sheekeysaa xanuunada ku dhacay dadkan abaarta kasoo barakacay markoodii hore ee ku nool xerooyin ku yaala meela ay kamid tahay baydhaba
cabdirasaaq oo aada umahadsan tahay magaalada baydhaba ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya toddobaadyadii lasoo dhaafayba waxaa si aada ugu soo qulqulayay dadyow aada u fara badan oo kasoo barakacay deegaano abaarta ay ka dilaacday oo hoos imaanaya baay iyo bakool hawba u badnaatay gobolka bakool oo dad aada u fara badan ay kasoo barakaceen kuwaas oo had yeertan siyaabo kala duwan ugu nool kaamun kala duwan oo ku yaala magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay barakacaasi waxaa weheliya cudurka shubanbiyoodka oo ka dilaacay magaalada baydhabo oo runtii maalmihii ugu dambeeyey cisbitalka gobolka baay lasoo gaarsiinayay bukaano aada u fara badan oo soo ritay cudurkaasi shubanbiyoodka deegaan lagu magacaabo musuubiye oo u dhexaysa degmada baydhabo iyo sidoo kale deegaanka awdiinle shubanbiyood ka dilaacay runtii afartan iyo sideeddii saaca ugu dambeysay cabdirasaaqu waxaa ku dhintay soddon iyo shan qofood shubanbiyoodkaasi ayaa la sheegayaa in uu ka dilaacay deegaankaasi isla markaasina uu sababay biyo wasaqa oo ku jiray balli ku yaalla halkaasi inay dadku ay isticmaaleen biyahaasi waxaa sidoo kale la sheegayaa in biyahaasi laftirkooda la sumeeyey waxyaabo fara badan ayaa laisla dhexmaraya laakiinse hadalhaynta ugu badan ee dadka reer baydhabo maalmahan ay hadal hayeen waxay tahay dadkaasi farax badan ee ku dhintay deegaankaasi dad kale ayaa lasoo gaarsiiyey oo iyaguna cuduradaasi soo ritay oo xilligan lagu daryeelayo cisbitaalka gobolka baay waxaa sidoo kale jira in magaalada baydhabo gudaheedii dad aada u fara badan ay ku dhinteen toddobaadyadii hadda lasoo dhaafay cudurkaasi shuban biyoodka dartiisa tira marka- tira ahaan miyaan haynaa marka owdiinla waad sheegto shan iyo toban ruux ayaa markii hore lasoo sheegay hadda tiradu dee soddon bay sii maraysaa oo shan iyo toban kale ayaa ku korortay tirada dadka ku dhintay warta ay biyaha ka cabeen dhinaca gobolka een, een, magaalada baydhabo ma haynaa tirada dhimatay
Een, tirada dhimatay waxaan haynaa een, inta ku dhimatay gudaha isbitaalka laakiinse waxaa aad ee, dadku ay ugu dhammaanayaan xaafadaha kala duwan ee ku yaala magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay Een, xaafadaha markaa dhex maraysid waxaad ku arkaysaa xaafado fara badan oo tacsi een, dadkii een, isugu imaanayaan siraaji ma Oo, ma een, dhibicda ma cudur baa mise waa ay ku waa jirto.
waa- waa gaajo unbay u geeriyoodeen dadku waxay u geeriyoonayaan een, cudurkaasi shuban biyoodka ayaa fara badan ku haya dadka waxaad moodaa een, abaaruhu ay saameeyeen in si aada looga gurmaday oo dhanka cuntada iyo biyahaba ee maamulka koonfur galbeed uu iska xil saaray iyo ururada bulshada rayidka Een, maadaama abaari ay jirto laakiin dadka waxaa si aada ula tacaalaya een, shacabka reer koonfur galbeed soomaaliya laakiin dadku Dadka- waxay u dhammaanayaan waa cuduro ka dilaacay deegaanada koonfur galbeed ee shuban biyoodka een, ugu horeeyo Een, waxaa jirta een, shiinow een, in magaalada baydhabo gudaheeda een, aad een, ay ugu dhinteen dad aad u fara badan cudurkaasi shuurbiyoodka dartiisa ay ugu geeriyoodeen Een, laakiinse cisbitaalka eh, dadka lasoo gaarsiinayay een, si een, wanaagsan ayaa dhakhaatiirta cisbitaalka ay ula tacaalayeen tirada ku dhimatay gudaha cisbitaalka een, aad ayay u yaraa siduu ii sheegay agaasimaha cisbitaalka waa afar iyo toban ayaa ku dhimatay een, gudaha cisbitaalka ee shuurbiyoodka dartiisa u geeriyooday waay waay siraaji marka laakiinse xaafadihii magaalada baydhabo ayaa si aada dadka een, ay ugu dhimanayeen way way siraaji marka adoo iisoo koobaya een, dhowr warbixin baad kasoo tabisay dadkan abaartu ay saamaysay een, muuqaal ahaan dadku sidee u j- u yaalaan bal
Een, eh, aada umahadsan tahay een, abaartu horta een, waxay ka dilaacday deegaanada ama miyiga ka fog magaalooyinka Waxay Eh, ka dadkan jirtaa.
waxay ahaayeen dad hoola dhaqataa een, sidoo kale beeralaya Een, eh, sanadadii lasoo dhaafay roob fiican uma diin Een, balliyadii way gureen hoolihii way kasoo dhammaadeen marka dadka muuqaal ahaan waa dad runtii si aada u liita een, oo runtii een, aada dareemayso inay saameysay abaarta Eh, waxaa sidoo kale jirta in dadka een, aan haysan een, ama een, wadooyinka ay soo mareen een, iyo safarka ay soo galeen dhibaatooyin fara badan ay kala soo kulmeen Een, waxaa jirta in dadka een, runtii een, loo gurmaday laakiin eh, dowladda koonfur galbeed iyo ururada bulshada rayidka dhammaantood ay u istaageen Eh, magaalada baydhabo tusaale ahaan waxay ka mid ahayd magaalooyinka sida aadka biyola- biyerida uga jirto Eh, magaalada biyo ma lahayn een, iyadoo ay saas tahay ayaa haddana dadkii waxaa loo fidiyey eh, mashruuc een, biyo dhaamina Een, dowladda koonfur galbeed saad la socotid eh, waxay ku dhawaaqday muddo hore een, guddiga gurmudka abaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaa sidoo kale jira guddiga ganacsatada gurmudka abaaraha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Een, ururo eh, dhalinyaro iyo haween ayaa sidoo kale Waaya.
jira Eh, dad iyaguna is abaabulay iskooda isku abaabulay oo u istaagay inay caawiyaan dadkaasi ayaa jiro marka waay siraaji een, way aad baad umahadsan tahay saaxiib waa mahadsan tahay Eh, siraaji sheekh asxaaq ayuu ahaa oo inoo faaqidayey een, arrimo ku saabsanaa dhanka abaaraha iyo dhibaato dhalatay waktiga ayaa naga dhacay aad baan usii wareysan lahayn een, waryaheena Eh, isboortigii ayaa goordhow inoo soo socda hase yeeshee warbixintii ay waryaheena deeqasoona ay inoo soo diyaarisay ayaan markaan bal saaraya Een, tan iyo markii een, donald trump uu ku dhawaaqay ilaa iyo toddoba wadan oo muslimiin ah in dadkooda aysan soo geli karin een, wadanka maraykanka kuwa aan sharci ahaan ku joogina oo dalalka u dhashana uu ka saari doono ayaa go-aankaas dad badan oo muslimiin ah iyo kuwo kaleo ajnabi ah oo ay ku jiraan dadka u dhasha wadanka maraykanka ayaa kasoo horjeestay bal deeqay warbixinteedii
dibadbaxayaal aad u badan oo kor u dhaafaya kumanaan ayaa habeennimadii xalay isugu soo baxay aqalka looga arrimiya magaalada tan colombos ohio kuwaas oo ku qaylinaya ereyo ka dhan ah go'aan uu dhowaan soo saaray madaxweyne trump iyada oo cimiladu ay aad u xumayd uuna jiray qabow aad u daran haddana dadku saacad walba waa ay sii kordhayeen dibadbaxayaashan oo ka kala yimid qaybaha kala gedisan ee bulshada maraykanka ayaa waxa ay lulayeen boorar iyo halkudhigyo muujinayey sida ay uga soo horjeedaan in maraykanka laga mamnuuco soo galootiga in la bartilmaameedsado dalalka qaar in diimaha qaar loo arko kuwo lidi kuwa ah ammaanka maraykanka iyo in derbi laga dhiso xaduudda meksika ay la wadaagto dalkan muddo markii ay joogeen barxadda weyn ee aqalka looga arrimiyo colombos dibadbaxayaashu waxay u dareereen maxkamadda gobolka oo ayana hortooda taagnaayeen in cabaara waxaa cidhiiri noqday in gaadiidku ay isticmaalaan waddooyinka bartamaha colombos maadaama kumanaan dadweynaha ay waddooyinka socod ku marayeen ciidanka booliiska ayaa aad ammaanka u sugayey iskuna dayayey in xaaladda ammaan aysan wax saamayna ku yeelanin dibadbaxyadani inkastoo ay soomaali dhallinyaro u badan ka soo qaybgaleen haddana way adkeed in soomaalidu si fudud isugu arkaan halkaa waxaa qariyey tirada dadka kale waxaa noo suuro gashay in aannu helno qaar ka mida dhallinyaradii ka soo qayb gashay bismillaahi raxmaani raxiim dhallinyaradana u jeeddo ee soomaaliyeed ee weliba masjid abubakar sadiiq ka socota meeshan caawa waxaan u nimid dareenkeenna inaan ku muujinno sidaan uga soo hor jeedno go'aankan cusub ee maamulka ula soo baxay go'aankaasoo ah mid kala kaxaynaya hooyo iyo carruurteeda go'aankaasoo ah mid kala kaxaynaya aabbo iyo carruurtiisa go'aankaasoo ah mid kala kaxaynaya dad isjecel waxaan rabnaa inaan u sheegno maamulkan in marna aan la bartilmaamaysan karin dawladaha ama qoomiyadaha laga badan yahay taasaa waxay keentay inaan isugu nimaadna meeshan mujtamaceennu dhan ay ku soo baxeen waxaanan rajaynaynaa in maamulkan hadda uu arkay shacabka inuu yahay midda awoodda iska leh
waayahay warbixintaas idiinma sii dhammaystiri karno laakiin warbixin cajiib ah oo si fiican loo soo diyaariyay ayay ahayd oo dad badan oo soomaali ah iyo kuwa ajaanibaba ay ku jiraan oo codadkooda ay dhiibanayeen aragtidooda ku aadan go-aanka donald trump barnaamijka faaqdaad intaanan soo xirin hogaamiyayaasha horyaalka wadanka ingiriiska ee chelsea xalay waxa ay la kulmeen kooxda kubadda cagta ee liverpool garoonka kooxda kubadda cagta ee liverpool ee anfield ayuu kulanku ka dhaca aad buu adkaa kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa goolka ugu horreysa la hormartay oo ciyaaryahanka dhanka daafaca ooga ciyaara ee david lewis ee u dhashay waddanka brazil ayaa goolka ugu horreeyay jelse u dhaliyey hase yeeshee qaybtii dambe ee ciyaarta ayaa laga soo bareejiyey kooxda chelsea oo hal iyo halkaas ayay kusoo dhammaatay kulankii ka dhacay anfield garoonka kooxda liverpool barnaamijkii faaqidaada ayaa intaas iiga eg leyla cabdiraxmaan ayaa dhanka farsamada joogtay tamintuna anigoo cabdirasaaq shiina ayuu ahaa dhammaanteen isku duuban waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo soomaaliya ee nabad iyo horumar
midigay bidixi ma ka maarantaa